shootka cali suma
shaqa la'aanta dhallinyarada ayaa maraysa halkii ugu sarreeyey maadaama ay jiraan dhallinyaro sanad walba ka qalinjibiya jaamacadaha magaalada boosaaso balse taasi oo keliya kama jirto tahriibta ayay dhallinyaradu door bidaan inay u tahriibaan dalka dibaddiisa dhallinyaro fara ku tiris ah ayaa gudaha magaalada boosaaso ka wada shaqooyin xirfadaha gacanta ah oo horay dhallinyaradu dhinacooda ay ceeb uga ahayd magaalada boosaaso ayaa u muuqata in dhallinyaradu ay sameynayaan shaqooyin kala duwan oo hal abuur ah taasoo soo jiidatay dhallinyarada ku sugan magaalada waana hal abuur ka turjumaya iyadoo taasi ay jidho ayaa magaalada boosaaso waxaa laga furay goob maqaaxi oo lagu qaxweeyo waxaana loogu magacdaray shaaha dhallinyarada waxayna gaar u tahay dhallinyarada oo keliya waxaana hal abuurkan shaqo soo biiriyey nin dhallinyara oo lagu magacaabo cabdiraxmaan maxamed ukun runtii waa meel ay dhallinyaradu ku caweyso oo isku isku waxa weye arkaan ku kulmaan ku sheekaystaan runtii wax badanna ka bedeshay habkii ay dhallinyaradu magaalada ugu caweyn jirtay sidoo kaleeto waxaanu meheradan anagu ku haynaa ama kusoo kordhinay cunadii wadanka cuno fudud cunadii wadanka cunadii dalaga ahayd cunadii dhaqanka ahayd hadday ahaan lahayd burxabaalkii ama burhogeyskii oo cunamiyigeenni ama cuno soomaaligeeniya hadday ahaan lahayd shaahii baraadka ahaayo noocyo kala duwana oo shaahii lagu karinayay dhaxaabada waxa la dhaho ah oo aan ahayn shaaha makiinadaha lagu sameeyo runtii waxaan isleeyahay waxyaalaha kaleeto cunooyinka fudud oo ardayda jaamacadaha iyo gabdhaha iyo dhallinyarada iyo aada u xiiseeyaanoo cashooyinkan malawaxa iyo oodka ciise iyo sawaayadan caanaha iyo oodka cale iyo cunadii dalaga wadanka ahayd oo noocyadiis kala duwaneeda barnaamijyadaas oo dhan ama cunooyinkaas oo dhan baanu runtii halkan ka bixinaa ama guud ahaan dalkeena soomaaliyeed buu wacyiguu adag yahay nolosha dadku ay la hardamayaan haddana waxaanu hayna inay noqdaan wax dadku iska bixin karaan wax dadku gadan karaan khaasatan dhallinyaradu waxay iibsan karaan inay noqoto cashooyinka yaga oo dhan iyo shaahayaga haddii laysu geeyo waxaan ugu talagalnay wax laba doolar kheyr qofku inuu ku dhargo shaah ku cabo ku casheeyo ku caweeyo ku sheekeeyo waxaanu soo kordhin oo kaleeta inaanu wifi internetkii ugu soo xirnay maadaama dadka ugu badan oo noo yimaada dhalinyaro ay yihiin unemploymentiga wadanka iyo shaqala-aantu ay hay tahay waxaan isu leenahay internet daatadii cabdimaalik bulshaale cartan oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso oo aan kula kulmay goobtan ayaan weydiiyey farqiga u dhexeeya hadda iyo markii hore dhallinyarada goobaha ay ku caweyn jireen runtii runtii hortaan waxaas dhihi karaaba meheradatan sidii loo furay hal hameen kama maqnaan waxyaalaha cajiibka lahaan meheradatan aanu ku taageera ama aanu u imaado waxaa weye cuntooyinka dalagaa runtii cuntooyinka aadka u dalagaa hadday noqoto haruur hadday noqoto gelley hadday noqoto digir oo runtii waxa weeye dee habeenkii oo kale waagii hore waxaa jiri jirtay oo kale habeenkii xilli dambe oo kale in aan casheenno ama aan baasto ama amaan beriis ama wax suuga la cunno runtii hadda waa kaga maaranay waxaas dhihi karnaa dhalinyartii dhan halkeena soo jabtay mararka qaar waxaa jirtaba iyadoo cisho la gaaray in kuraasta qaar la waayo waxa weye ay jaam noqoto meeraddu waana waxa weye dee runtii cuntooyinkaasna waxaas dhihi karaa waa wax cuntooyin miisaanka lagula dagaalami karo hadday noqoto sonkorta hadday noqoto waxa weye dhiikarka hadday noqoto maarag dhinaca kale cabdiraxmaan ukun ayaa sheegay in iskumaatika dhallinyarada ay qayb ka noqotay goobtan maqaaxida ah in amniga uu qayb ka noqdo maadaama dhallinyarada goobtan ay ku caweeyaan dhinaca kale marka laga fiiriyo waxaanu qayb ka noqon inaanu shaqo abuur samayno meeradan hadda waxaa ka shaqeeya dad ku dhow ilaa lix qof lixdaa qof waxa weeye waxaan is leenahay waa shaqa abuur soo kordhay lix qof oo dhallinyaro ah oo rag iyo dumar isugu jira inay ka shaqaystaan oo muruqooda maalaan intii looga faa'iidaysan lahaa waxyaalo kaleeto oo amniga iyo iyo iyo deganaanshaha bulshada waalidi ku ah inay shaqaystaan oo xoogooda maalaan ayada laftigeeda waxaan is leenahay waa xasiloonida iyo deganaanshaha magaalada ama wadanka guud ahaan ka qayb qaadanaysa weeye dhinacaas laftigiisana xooggaanu saarnay afarta galabnimaanu shaqada bilownaa ama salaada casar kadib ilaa lix saaco habeennimo waliba habeenada weekendiga oo jimcaha iyo khamiista waxaanu gaarnaa ilaa kowda habeennimo si guud magaaladaani marka ma ahayn awal magaalo lagu caweeyo oo dhallinyaradu ay ku daahaan caweyska oo la sheekaysto oo laysku arko dhallinyaradu way ku caweysaa way isku arkaan way isku ballansadaan way ka kulmaan waxaan is leenahay waa barkulankii dhallinyarada isku soo wada duuba dhallinyarada puntland gaar ahaan boosaaso ayaa bilaabay inay u dhaqaaqaan ka shaqaynta shaqooyinka hoose oo markii hore ay u arki jireen mid aysan qaban karin yuusuf maxamuud v o e boosaaso